asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal duhur wanaagsan kulanti wacan qodobada warka xilligan ku maqli doontaan waxaa ka mid ah rag hubaysan oo laba qof ku dilay ismaamulka laamo shirka wadatashiga qaran oo ka furmay muqdisho ee soomaaliya iyo saddex askaroo militariya oo shil diyaaradeed ku dhimatay dalka yukrain intaasina waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu doorkaroon waa doornimo isniina taarikhdan ay ku beegan tahay lixii labaatanka bisha labaiyo tobanaad ee labada kun labaiyo labaatanka haatanna ku soo dhowaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo dhammaystiran ugu yaraan laba qof ayaa lagu toogtay ismaamul goboleedka laamo kadib markii ay soo weerareen rag hubaysan oo la rumaysan yahay inay ka tirsan yihiin kooxda al-shabaab weerarkan ayaa ka dhacay deegaanka bandhaaguo ee ismaamulka laamo siday booliisku sheegeen ragga hubaysan ayaa gubay dhowr gurya oo ay dad shacaba lahaayeen iyo ciidamada keydka dad badan ayaana ka qaxay guryahooda iyagoona ka cabsi qaba in ragga hubaysan ay mar kale soo weeraraan ilaa siddeed qof ayaa lagu qiyaasay ragga weerarka fuliyey iyagoona ku labisnaa dareyska ciidamada booliisku ayaa dadweynaha ka codsaday inay la wadaagaan xog walba ay ka hayaan dableyda weerar ku fulisay kuwaasoo sidoo kale la aaminsan yahay in dadka deegaanka ay yihiin kuwa weerarku geystay wararka kusoo kordha insha allah wararkaiga dambe ayaad kaga bogan doontaan abaalmarino ayaa la guddoonsiiyey dad ku guulaystay tartanka dabaasha oo lagu qabtay xeebta ee mombaasa waryaheena maxamed cabdi bootaan ayaa warbixintani mombaasa nooga soo diray
xafiladani lagu abaalmarinayay ka qaybgalayaashii islamarkaana ku guulaystay tartanka dabaasha ee badda magaaladani mombaasa ayaa waxaa lagu qabtay xaafadda owlitown ee magaaladani mombaasa waxaana munaasabadani goobjoog ka ahaa xildhibaanka laga soo doorto degmada mvita mudane maxamed swadi majeele iyo weliba sidoo kale xildhibaanka golaha deegaanka ee deegaanka owlton cabdiraxmaan xuseen cabdiqaadir ansafresh iyo wasiirka dalxiiska ee ganacsiga ismaamul goboleedka mombaasa fawsi rashiide tartankan dabaasha oo si rasmiya u furay barasaabka mombaasa cabdisaman shariif naasir ayaa waxaa guddigii soo qabanqaabiye ay sheegeen inay ka qayb qaateen ku dhowaad dad ay tiradoodu ay gaarayso in ka badan laba boqol oo qofa dadkii ku guulaystay tartanka dabaasha ayaa waxaa ka mid ahaa nuur garweyne oo isagu markaasi ka qayb qaatay laba qaybood oo ka mid ah tartanka dabaasha isagoona halkani ka mid ahaa dadka kaalimaha ugu horey ka galay tartankani waxuuna waraysi gaara uu ka siiyey tartanka warbaahinta istaa magacay waxaa la yidhaahdaa nuur garweyne waxaan ku noolahay magaalada mombaasa waxaan ka tirsanahay swimaryaasha oo mombaasa oo khibradda wax u leh dabaasha marka waxaan ka qayb galay tartan dabaal waxaa jiray laba event eventii koowaad waxay aheeday long distance waxaa la soconaya waxaa la dabaashanayaa shan kilomitar oo nan istobeh ma joojinayso haddaad istaagtid waa lagaa bixina marka kan shan kilomitarka waan dabaashtay waa isku dayey ilaa waxaan geeyey boos kilomitar laakiin waa liga reeyey marka eventiga labaad oo magaciisi oo eventii labaadaan galay oo opensie doon baa lagu qaadaya badda dhinac kale lagu geenaa meesha lagaaa lagu tuura markaas meesha dabaal ka soo bilaabaysaa marka dabaal ka soo bilaa ilaa xeebta imaanaysa ma fahamteen ilaa xeebta imaan marka midaasa ayaan ku guulaystay maasha allah number one ayaan galay marka waxaan leeyahay walaalay soomaaliya mombaasa ku nool kuwa aan dabaasha aqoonin kuwa dabaasha aan aqoonin inaanay soo raacaan aan dabaal baro free swimming lesson aan bixiya waa mahadsantiin marar badnaa liga reeyey marar badnaa liga ciyaaro badnaa ka qayb galay waa liga reeyey waa liga reeyey waa liga reeyey waan dadaalay waan dadaalay waan dadaalay aad waan guulaystay alxamdulillah si kor loogu qaado dabaasha ayaa xildhibaanka golaha deegaanka ee olton cabdiraxmaan xuseen waxa uu ka codsaday xildhibaanka degmada mvita maxamed sawdi majele in xaafadda olton ee magaalada nombaasa laga hirgeliyo barkadaha dabaasha si loo helo dhalinyaro fara badan oo dabaasha ku xeel dheer naona Tononoka wako na Bomani, naona Majengo wako na Mvita, sisi Old Town pia tunataka swimming yetu, au sio? Tunataka swimming pool, sio? Haya, asante. Na pia naona CDF alhamdulillah imepitishwa, twaomba basari shule zafunguliwa Januari, wazazi wako hapa Old Town, tuangalie na jicho la huruma, si ndio? Ah, Pia ningependa kupongeza waliohudhuria wote, all the winners, all of you are winners. It has not been an easy task. Now I celebrate ninyi wote. Ah, kusema ukweli, it's more than a swimming event.
xilligan oo iskuulladu ay u xiran yihiin ayaa waxaa fursad u helay ka qayb qaadashada barnaamijkan dad aad u fara badan oo ay ka mid yihiin ardayda iskuullada wax ka barta waxaana lagu baaqay in la joogteeyo tartankana dabaasha oo ka sokow ciyaar ahaan faa'iido caafimaad u leh dadka ka qaybgelaya maxamed cabdi bowtaan warbaahinta ista deegaanka olton magaalada mombasa
aad buu mahadsan yahay bootaan guddiga aqalka sare ee dalka loo xil saaray inuu dhegaysto dacwadda xilka qaadista barasaabka ismaamulka miru kabira mwangaza ayaa berri yeelanaya fadhigooda ugu horreeyey bayaan maanta ka soo baxay aqalka sare ee dalka ayaa lagu sheegay in dhegaysiga go'aanka ee wakiilada golaha hoose ismaamulka miru xilka uga qaadeen barasaabka dowla deegaankaasi kabira uu bilaaban doono siddeedda subaxnimo guddiga howsha loo igmaday oo uu guddoomiye u yahay senatarka ismaamulka kakameyga boni khalwaale ayaa fadhigooda ugu horreeya berri kaga doodi doonaa shuruucda iyo habraaca go'aanka gaarista dacwadda iyo sidoo kale in ay ka baaraandegaan arrimo kasta oo hordhac ah soddon iyo saddex ka mid ah xubnaha aqalka sare ayaa labaatankii bishan u codeeyey in la soo saaro guddi baaritaanno samaynaya kadibna warbixin ay soo gudbiyaan waxaa arrintani ka soo horjeesatay laba xubnood halka aan la diiwaangelin cid ka aamustay codaynta mooshiinka la xidhiiraa in senatarada ay eegaan xilka qaadista muangaza ayaa waxaa aqalka sare horgeeya hogaamiye aqlabiyadda aron jeriyot waxaana ku taageeray madaxa siyaasiyiinta laga tirada badan yahay ee sanadka steward marzayo guddiga howshani loo igmaday waxaa xubno ka ah senatarada kale ah boni khalwaale kakameyga jackson mandagow wasin giishu sidoo kale karungu dhagwa kiambu esta onginyuri waa si magacaabidda cali roba mandhera beris tobiko si magacaabidda ku gashay aqalka sare kishero okech migori joseph kamau lamo edwin sifuna sidoo kale nairobi agnes kavindu machakos iyo senatarka ismaamulka taita taveta johnson muaruma xubnaha guddigan ayaa haysta muddo toban cisha oo ay aqalka sare warbixin ugu gudbiyaan guddoomiyaha sanadka dalka amason kingi ayaa xubnaha u sheegay in warbixintooda ku soo bandhigayaan ka hor soddonka bishani disembar waxaana looga fadhiyaa inay xaqiijiyaan inay dastuurka waddanka waafaqsan yihiin qodobaday wakiilada meeru adeegsadeen xilka xayuubinta muangaza iyo inay yihiin kuwa sababi karo inay xafiisku badnayso barasaabka meeru ayaa ku eedeysan maamul xumo oo ay ka mid tahay qof jeclaysi magacaabid iyo shaqo keeriyid aan loo marin habraaca habboon iyo ku-xadgudubka dastuurka kabira mongaza ayaa noqotay barasaabkii ugu horreeyey ee xilka laga qaado tan iyo bishii siddeedaad ee sanadkan oo ay waddanka ka dhacday doorasho guud weli warka waxaa si toosa uga dhegaysanaysaan waa idaacadda star efm codka gobolka waqooyi bari wararka dalka ayaanu ku guda jirnaa qaar ka mid a culimmada ismaamulka wajeero inagu soo booqday xarunta dhexe idaacadda star f m ee nairobi ayaa ka hadlay abaaraha daran ee ka jira dowla deegaanka wajeer waxayna muslimiinta ugu baaqayaan inay u soo gurmadaan dadka ay abaartu saamaysay
oy taariikhdu tahay labadii bishii jamaadul aakhira sannadii kun afar boqol afar iyo afartanka hijiriga nabiga calayhi salaatu wasalaam kuna beegan lix iyo labaatankii bishii labiyo tobanaad sannadii laba kun labiyo labaatanka magacayga waxaa la yidhahdaa cabdiraxmaan sheekh cabdiraxmaan ashaacir toobiga aan halkan u nimid insha allahu tacaala inaan ka hadalna waa dhibaatada ka jirta gobolka waqooyi bari guud ahaan gaar ahaan countiga la yidhaahda wajeer walaalayaal si guud ahaaneed isi gaar ahaaneenba waxaad ula socotaan dhibaatada heerka ay gaartay iyo muslimiinta halkaa ku dhaqnayd ama ummadda soomaaliyeed halaaga iyo dhibaatada soo food saaray dhibaatadaasi xajmigeeda markaan qiimaynay culimadii iyo waxgaradkii in badan oo ka mid ahna runtii aan ka waraysanay waxay noo caddeeyeen qaarkood soddon sana ilaa konton sana on soo dhaafnay dhibaato heerkan la eg weligay maanan arkin awalan waxaan leenahay allihii weyne waaxidka ahaa ee ummadda inta quudinayay haddana irsaaqadiisa ay ku socoto cawiimaanin i naxariistiisa ilaahay ha ka soo furta dhibaatada iyada ah dhammaan waxaan ugu baaqaynaa ummadda muslimiinta guud ahaan gaar ahaan ummadda soomaaliya meel kastay joogaan dadkaasi waxa maanta ba'aya xoolihii baa dabaab gabaabsi ah bal gobollada qaar waxay noo sheegeen ama kauntiga meelo ka mid ah afar sano oo kaamila abaarta inay sii gelaysa heer ay dadki ku oynayaan magaalooyinkii inna lagu simaan codsanaynaa annagoon awoodin inaan ka tagna halka aan joogno adduunya weybana dhaaftay saa daraaddeed nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ka sugan xadiis saxiixoo imaamu axmed soo saaray muslimiinta tusaaladooda ama haddii la kooba waxa ay kala mudan yihiin waa qof jirkiisa oo kale waad garan kartaa jirkaada haddaa meesha ugu yar oo farta fiideeda ay ku xanuunta dhibaatada ku soo gaaraysa sidaasuu nabiga ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam haddii meel ka mida jirka ay ku xanuunta intii kaloo dhan way la wadaagaysaa xanuunkii dhibaatada xadiid kale nabiga wuxuu ku leeya alayhi salaatu wasalaam qofka ma rumaynin ma rumaynin ma rumaynin dhowr jeer kadib qof isaga dharagsan jiiraankiisana uu dhibaataysan yahay isagoo og axaadiid badan baa ku soo aroortay intaa walaalayaal waxaan uu gudbayaa dhibaatadaas haddana waxaan ku sugannahay xafiiska baahda star f m ilaaha barakeeya dhammaan ragga maxaanku yidhaha howlwadeennada milkiilalada iyo dhammaantoodba waxaan idinkugu baaqaynaa oon aniga ugu horeeya hadalkayga kusoo gunaanadaya war waxaad ogaataa qofka muslimka oo dhimanaya gaajadana uu dhimanaya asagoo towxiidsanayana dhimanaya arkayana dhimanaya shanqartiisana aad maqlaysid inaad ka jeesata xugunkeeda inuu yahay xugun aad iyo aad u halisa baahidan ayaga keligood sad uma laha annagana dharagtana sad uma lihin waxaan idiin sheegaya insha allahu tacaala cid allaale cidda doonaysa inay ka qayb qaadata bal aan leenahay qofkii ka qayb qaadan waaya nagama mid aha hadalkaas waxaa iska lahaa nin culimmada islaamka ka mid ah mu'asasaadka khayriga ee insaanigana madax u ahaa dhibaato ka dhacday abaarihii saf ballaarnaa ee ka dhacay gobollada soomaalida mid ka mid ah bayaan uu sidaa jeedinaya oo kale adilo badan baana ku soo aroortay star f m sida ay noogu soo dhoweeyeen aad bay u mahadsan yihiin waxaan ka hadli rabaa du'alyira insha allahu tacaala sidii oo shiikh maaragtay uga hadlay xaaladaha hadda uu jara oo maaragtay sabaanka hadda socdo abaaraha xagga alla ka imaaday horta ilaahay subxaana wa tacaala anaga dulqaada ilaahay subxaana wa tacaala maaragtay lagu dhargaa awoodiisa waa marxalada iska socdo kolley uun dembiga ay baniaadanka la imaadeen yo abaaraha nagula imtixaamaya ilaahay subxaana wa tacala inaad naga qaadan ilahay rajaynayna asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu bacda taxiya ikhwaani awalan ilaah baa mahadsan subxaana wa tacaala awalan wa aakhiran ilahay mahaddiisa kadib waxaa aad u mahadsan walaalaha star f m jazakum allahu khayran ikhwaani waxaa la yidhi meel how u baahan hadal wax kama tara waxaa kaloo soomaalida tidhaahdaa sadar muuqda su-aal ka dhan abaaraha kolley ka jira maxaa la dhihi jira ii sheeg dhulalka dhankan weliba khaasatan ee waqooyi bari magaalada wajeer waa iska dareemi kartaan xaalad aad iyo aad u adag baa iska taagan marxalad adag baa la marayaa markii ilaahay subxaana wa tacaala horta awalan waxaan weydiisanaynaa inuu abaarta naga bixiyo isaga gacantiisa weyn tahay ilaahay subxaana wa tacaala uu gacanta noo fidiyo oo ummadda ilaahay subxaana wa tacaala usoo gargaaro ikhwaani waxaan aad iyo aad wax loola yaabo ah dadkii baaba'aya ee xoolihoodii ay baaba'ayaan ee dadkeenna si la socotiinna marka hore ay ahaayeen dad xoolo dhaqata ah xaaladooda weliba aad iska adkeeda iska reer baadiye ah haddii xoolihii ka baaba'een waxay kusoo hirinaan ay jirin dadkii madaxda ahaa iyo dadkii maxaa la jira ilaahi subxaana wa tacaala hantida aad siiyey ilaahi subxaana wa tacaala uu dhaqaale siiyey waxaa la rabaa inay ka dhiidhijiyaan oo ilaahi subxaana wa tacaala ummadaas ay u naxaan oo ummadaas ay u gargaaraan oo waxay u qaban karaan ay u qabtaan oo dadka muslimiinta garab istaagaan baybiilka oo kale ama bayguudsa oo kale haddaan idiin akhriya waa sagaal sagaal sideed lix lix eber saddex ama ninety nine eighty six sixty tree aan ku soo celiya iyada oo soomaali ah waa sagaal sagaal sideed lix lix saddex lix eber saddex waxaa kaleeto wax ku soo diri kartaan qofkii isagana ay u fududaato accountiga oo ah koowaad waa equity accounti waa eber sideed afar eber toban iyo toddoba sagaashan iyo saddex soddon iyo lix afar lix laba ama zero eight forty seventeen ninety three thirty six four sixty two qaabka waxaa loo gelinaya waa taqaanaan baybilkiisa waa two forty seven two forty seven oo laba jeer lagu celiyey dariiqaasaa loo maraya allah idin barakeeya accountiga labaad waa k c b baybilkiisa haddii aan hormariya waa five two two five two two accountigana waa one thirty fifty eight sixty three four ninety six ama saddex iyo toban eber shan sideed lix saddex afar sagaal lix saraakiisha ammaanka ayaa soo helay toban iyo saddex ka mida toddobaiy toban neef oo geelow ay dhaceen burcadda xoolaha xoolahan ayaa waxaa milkiyadeeda lahaa guddoomiye hore ee baarlamaanka dalka francis ole cabaro waxaa neefafka geel habeennimadii khamiistee toddobaadkii hore laga xaday magaalada dholdhool ee hoos tagtaa deegaan baarlamaaneedka waqooyiga laikibiya xoolahan ayaa laamaha ammaanka oo kaashanaya dadka deegaanka ay ka soo heleen tuulada kibsing oo ka tirsan ismaamulka isiilo afhaynka hore ee baarlamaanka dalka francis ole cabaro ayaa markii falku dhacayay ka maqnaa gurigiisa guddoomiyaha dowladda dhexe ku matala ismaamulka laikibiya joseph kanyiri ayaa sheegay in burcadda xoolaha dhacday iyo laamaha maanka israsaaseen dhex martay ka hor inta aysan tuugadu baxsan waxa uu intaasi ku daray in saraakiisha ammaanka ay xiriir la sameeyeen dhigooda ismaamulka isyelo si ay u soo badbaadiyaan afartan neef ee geela ee maqan islamarkaasina gacanta lagu soo dhigo dembiilayaasha
wararka gudaha soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee ka dhaca caalamka ka dhegayso star f m
haatanna soomaaliya madaxweynaha dalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in dalka uu dhibaato ba-an ku hayaa maandooriyaha waxa uuna sheegay in cadowga dhabta uu yahay maandooriyaha mar uu arrimaani ka hadlaya ayuu yidhi booliiska sidiisaba yaan la soo gelinin qof balwad leh nin booliisa oo maandooriyo isticmaala noocou doona ha ahaadee aamin ma ahan haddou isu haysto inuu asagu aamin yahay xataa dadku uma haystaan inuu aamin yahay waxaad isu haysatidna ma ihide waxay dadku kuu haystaana tahay taliska ciidanka booliska soomaaliyeed iyo taliyayaasha sarreeyaasha dhammaan meel kastoo ay joogaan waxaan kula dardaarmayaa in ay ka ilaaliyaan ciidanka in uu balwad yeesho maandooriyo inuu isticmaalo ninka maandooriyaha isticmaala maskaxdiisa ma degana jajmentiga uu samaynayaa ee qaraarada uu gaarayaa ma degana maxaanku idhahdaa dhaqaalihiisu kuma filla maxaanku idhahdaa caafimaadkiisu ma fiicna meel uu ku noqon karo qof fiican mana booliisna qof fiican uu u baahan yahay qof jirhkana ka fiyow maankana ka fiyow uu u baahan yahay booliiska sidiisaba yaan la soo gelinin qof balwad leh kan hadda ku jirana ha lala tacaalo mid cusuboo balwaduna yaan la soo gelinin mas-uuliyad darro weyn waaye saraakiishu wiilkaanaan adeer ku ahay gabadhaanaan abtiga u ahay halkan maxaan ku idhahdaa ninka saaxiibkay ah muxuu ah uu ii dhiibtay ku dar meesha inaanay dhihin ku dar xaquu u leeyahay waa soomaali laakiin ka ilaali booliis fiican ma noqon karaa maya adeeru gacali kan meel kale u raadseen meelaha kale geyso ee muxuu ah garabkaaga allah gala dheh dhiiranaantaas waa waa waxay ummadday mujtamacu tahay ilaahay hortiisna wanaagay ku tahay ilaahayna ajri xasanaadu kaa siinaya niyad san innama alacmaalu biniyaati niyaddaadu hadday san tahay ood khaldanta xataa khaladkaasi muxuu ahaay waa waa khalad oo cudurdaar la waayo laakiin markii niyadda kaa jiran tahay oo aad xeerkii iyo nidaamkii iyo maxaanku raha suluuggii wanaagsanay aadan ilaalinaynin qof qalbiga dembiile ka ahaatay iska ilaaliya buliiskana ka ilaaliya balwada iyo maxaanku dhaha maandooriya ina dalkaayna maanta maandooriyuhu cadow dhab ah oo haayo waa dhallinyaradeennu ku faafowhaa booliiska waa dadka inay kala dagaalamaan oo laga soo ay ka saaraan oo ay ka celiyaan mujtamaca cudurkaas maandooriyaha laga rabo booliiska waa cidda u xil saaro waa booliiska nin isagiiba muxuu ahay fara daahira gacmo daahira wax daahiriyaa layidhi nin isagiiba muxuu ahay sisi u yaallo oo xaalkiisu ilaahay ogyaa muxuu muxuu ah maandooriyo ilaaliyaa oo ma uu dadka ilaaliyaa dardaarankaasi waa sidaas shirka afraad ee golaa wadatashiga qaran ayaa goordhow ka furmay madaxtooyada oo ay ka qayb galayaan madaxda dowlad goboleedyada ee federaalka iyo gobolka banaadir shirkan oo u dhexeeya madaxda dowladda dhexe iyo madaxda dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxaa diradda lagu saari doonaa qodobo dhowr ah madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaana guddoominayaa shirkan waxaana qayb ka ah sidoo kale ra-iisul wasaaraha dalka soomaaliya xamse cabdi barre iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalkaasi saalax jaamac ajendaha shirkan oo horey loo sii shaaciyey ayaa ka mid ah dhammaystirka dhismaha garsoor federaal madax bannaan hufnaan leh astaynta awoodaha heerarka kala duwan iyo dhammaystirka nidaamka federaal oo ay ka mid tahay maqaamka caasimadda muqdisho nidaamka qaybinta tirada xubnaha aqalka sare oo qorshuu yahay in dib u eegis lagu sameeyo wararkii ugu dambeeyey caalamka wafdi ka socda dowladda federaalka etoobiya ayaa kusii jeeda waqooyiga gobolka tigrey si ay u kormeeraan dhaqangelinta heshiiska nabadeed ee bishii hore sida ay sheegtay waaxda adeega isgaarsiinta ee dowladda etoobiya waa markii ugu horreyso wafdi heer federaal ah oo u socdaala gobolka tigrey muddo laba sano ah siday dowladdu sheegtay isniinta maanta ah tigese jafo oo ah guddoomiyaha golaha wakiilada ayaa hogaaminaya wafdigan dowladda federaalka iyo ciidamada tigrey ayaa labadii bishii noofembar ee sanadkan kala saxiixday heshiis lagu joojinayo colaadda si joogto ah kadib laba sano oo dagaal oo ay ku dhinteen kumanaan qof malaayiin kalena ay ku barakaceen ugu dambeyna saddex askari oo militari ah ayaa ku dhintay shilka diyaaradda nooca dronska ah oo laga leeyahay dalka ukrain taasoo kusoo dhacday garoonka diyaaradaha eagles ee gobolka saratof ee ruushka siday sheegtay wasaaradda difaaca ee waddanka ruushka dhanka kale yukrain ayaa ku baaqday in ruushka laga saaro xubnimada joogtada ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay